saraakiisha ciidamada amisom ayaa waxa ay sheegeen inay diyaargarow ugu jiraan inay kordhiyaan howlgallada sugidda amniga gobolada dalka soomaaliya ciidamada amisom ayaa waxa ay sheegeen inay tegayaan degmooyin hor leh oo gobolada dalka shir jaraa'id oo muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidamada amisom waxaa ka qayb galay warbixintana ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay xarunta amisom ee magaalada muqdisho afhayeenka ciidamada amisom korneyl cali aadan xaamud ayuu ugu horreyn uga hadlay qaabka ay xilligan u socdaan howlgallada ciidamada amisom waxaana uu sheegay inay jirto gaabis iyo saluug ay bulshadu ka qabaan ciidamada amisom balse dhowaan ay bilaabi doonaan howlgallo amniga lagu sugayo oo ka dhici doona guud ahaan gobollada dalka iyo caasimadda muqdisho haddii amisom hawsheeda ay soomaalidu saluugsan tahay inay dhowaan sida ugu dhaqsa badan meel alliya meeshuu ciidanka amisom joogo dhaqdhaqaaqaad ka arki doontiin taasise maxay u baahan tahay ciidamada soomaaliyeed dadaalkooga iyo shacabka soomaaliyeed wada shaqaynta wuu la leeyahay ciidamada soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dowladda federaalk ee soomaaliyeed siduu ugu kalsoon yahay wax isku wada xidhan weeyaan waxaan ku ballanqaadaynaa haddaan amisomna ninkii amisom dhaqdhaqaaqeega saluugsan wax waa ka arki doonaa isbedel iyo dhaqdhaqaaq xoog waad arki doontiin sida ugu dhaqsa badan afhayeenka ciidanka amisom ayaa ku celiyey hadal uu madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle u sheegay idaacadda v o a kaasoo ku wajahnaa in lasoo kordhin doono ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah kuwa amisom ee ku sugan gobolka hiiraan waxaana uu xusay afhayeenku in sida madaxweynuhu u sheegayba ciidamadaasi ay ku wajahan yihiin magaalada buulo berde ee gobolkaasi anu ciidanka jabuuti baan ka socdaa midaan nii sheegayo waxaa ku jirta intii hore joogtay maaine contingent kale oo jabuuti ka socda isaguna waa iman doonaa saakadan waxaa ku dhawaaqay haddaad og tihiin madaxtooyada dowladda jabuuti oo caddaysay inay ciidan contingent kale inay ku soo biiranayso amisom maxay tusaysaa arrintan waxay tusaysaa isbeddelku wixii cusubba caalamkaa jecel bay soomaalidu tiraahdaa laakiin isbeddelku wuxuu leeyahay caafimaad wuxuu leeyahay horumar wuxuu leeyahay ciidan markii hore dhaqdhaqaaq uu ka yaraa hadduu joogay inuu dhaqaaqi doono waxaan uga digaynaa nabadda soomaaliya ninka hor jooga ciidamada amisom waa ka hortagi doonaan madaxweynaha jabuuti iyo dowladda jabuuti in badan bay dadaalka soomaaliyeed u fiirinaysay haddii uu ku dhawaaqay taasi mise waxaan hubaa boolo burde meelaha ka mida weeyaan meelaha loo baahan yahay in la gaadho hadduu madaxweynuhu boolo burde ku dhawaaqay waa la tagi afhayeenka amisom korneyl cali aadan xaamud oo wax laga weydiiyey sababta ciidamada amisom ay u dhexgeli waayeen dagaal beeleedyada ka soconaya shabeellaha hoose sida ciidamada jabuuti ay horey ugu xalliyeen dagaalkii ka soconayay gobolka hiiraan ayaa ku jawaabay waxa weeyaan horta waa inaad fahamtiin dee waxaad wax dhexgali markaad horta fahamsan tahay wixii ay dhacay markaad fahamsan tahay ciidamada amisomna nin iyo meel buu ka yimid ma wada laho nasiibka uu kaa jabuuti ka yimid ee ummaddii dhaqan ahaan iyo af ahaan u fahmaya ma wada laho wakhti bay ka qaadanaysaa si ay u gaadhaan fahmaddii kuwaasi ay markaaba dee la qabsanayeen wakhti bay ka qaadanaysaa intaa waxaan ahayn oo ciidamada amisom hakinaya ma jirto mar kastana waxay ku dadaalaan ooy doondoonkeeda ku jiraan sidii ay u fahmi lahaayeen dhibta soomaalida dhex taagan sidii ay u xalinayaan afhayeenka ciidamada amisom ayaa ugu dambayntii shaaca ka qaaday in dhowaan tirada guud ee ciidamada amisom la soo kordhin doono oo halkii ay ka ahaayeen toddoba-iyo toban kun la gaarsiin doono ilaa laba-iyo labaatan kun waxaana uu dhanka kale tilmaamay in muddooyinkan ay ku howlan yihiin sugitaanka ammaanka magaalada baydhabo halkaasoo sida uu xusay ay ka socdaan shir ay ogsoon tahay dowladda federaalka laguna dhisayo maamul goboleed la magac baxay koonfur galbeed soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho